muddo mutataabica ayuu ku nidray markaasuu baxay cudurdaar ayuu u baxay aan tataabuca goynaynin waxyaalahan tataabuca iyo israaca goynna weynoo imado tahay oo waxaa ka mid a xaajo gudashada iyo xaydka iyo cunidda iyo markaasuu soo noqday lam yajib istinaafu niya ma waajibin niyada in la cusboonaysiiye soo noqotay maxaa yeelay dee niyadii ayaa muddadoo dhan wada shamlisay qiil baa wuxuu leeyahay haddii u baxay qadaa ulxaaja kayrkeed iyo gusluljinaaba kayrkeed hadduu u baxay oo wax kaloo laga maarmaana masalan sida cunid oo kale hadduu waxa u baxay wajaba istinaafu niya yacni waxa waajib ku ah inuu niyadii cusboonaysiiyo xugnigii afraad ayuu inoo guda galay oo muctakifkii ah halkan wuxuu uhi wa shardulmuctakif ninka ictikaafaya shardigiisu qofka ictikaafaya waxa weeye alislaamu islaamnimo waalcaqlu iyo caqli wannaqaa-u iyo ka daahirnaan can alxayd waljinaaba xayd iyo jinaabo ay ka daahir tahay gabadha walow irtada almuctakifu hadduu rido aw sakra ama waasho baala sakhraamo isagoo ku mutacadiya waa buraya walmadhabuna butlaanu maa madaa wixii tegey inuu buraya wey min ictikaafihim almutataabic ictikaafkooda israacraacsanaa waxa uu leeyahay sheekhu qofkan ictikaafaya waxaa loo shardiyaa inuu muslim yahay muslim gaal ictikaaf kama ansaxayo ila waa cibaada cibaada niya ayay u baahantay niya la tasix min alkaaf gaal kama ansaxdo caqli ayaa la shardiyaa nin waalana ictikaaf kama ansaxo niqaa can alxayd waljinaaba yani waa in ka daahiriyay qofkii xayd iyo jinaabo ma ansaxayo markaa qof dee xaydla iyo jinaab qof jinaabali masaajina ku ictikaafan ma banaana haddaba wuxu uhi haddii uu ridoobo qofkii muctakifka ahaa aw sakaraamo aw sakhraamo oo wuxuu markaa isagu tacadi ku sameeyey buu ku sakhraamay batala ictikaafkiisi waa buraya haddaba xilligaa uu ridoobay iyo waalan yahay oo maxaa yeelay waa licadami ahliyatihi dee ahliyadiisi baa meesha ka baxday cibaadada ehelka u ahaa madhabna waxa weeye inuu burayo wixii ictikaafkii mutataabic ahaa ka tegey min ictikaafihim almutataabic masalan hadduu toban cisho israacsan ku nadray markay shani tagtay ayuu dabeedna ridoobay ama kaba soo qaadba dee waa sakhraamay markaa ictikaafkooda wixii ka tegay waa buraya macnaha waa burayadaana wuxuu uga jeedaa muddadii tobanka cishahayd iminka in lasoo bilaabo ayaa loo baahan yahi oo shantan hadhay shantii hore laguma dhisi karo ee macnuu maaha shantii hore lafdeedaan waxba ka jirin oon ajri lahayn maaha walow طaraca junuunun haddii waaliye ay soo darido aw iqmaanu ama miyir doorsan lam yabtul maa madaa wixii tegey ma burayaan in lam yukraj haddaan la saarin wa yuxsabu zamn اlإغmaa zamanka miyir doorsoonka min alictikaafi ayaa lagu xisaabin duna aljunuun waalidamay aw ayd xayd baa soo dariyay wajaba alkhuruuj bixidaya waajib wakada aljinaabana waa kula mid idaa tacadara alguslu fi lmasjid marka ay suurto geli weydo maydhisho masaajidka ee falow amkana hadday suurto gasho jaaza alkhuruuju bixid ayaa banaan walaa yalzamu waajibna maaha walaa yuxsabu lama xisaabin maayo zamanu alxaydi wala aljinaaba lama xisaabinayo waxa u leeyahay sheekhu haddii uu qofkii muctakifka ahaa ku soo dariyo waali waa waashayba ama miyir doorsoon lam yabtul maa madaa wixii tegay ee ictikaafkii mutataabic ahaa ma burayo misale hadduu isagoo shan soo waday tobanna ay ahayd uu waasho ama miyir doorsoomo kama buraysa intii hore in lam yukraj waa haddaan laga saarin masaajidka maxaa yeelay waa macduur bima carada lah yacni qof lagu cudur daarayo waxaa usoo dariyey waxaa kusoo dariyey waxaana la xisaabinayaa buu yidhi markaa xataa haddii maca tacaduri dabdihim fi lmasjid haddii ay wuxuu leeyahay la saaro kama burayo buu leeyahay iyada lafteeda marka wuxuu yidhi sheekhu haddii ay waali ama miyir doorsoon yimaado wixii tegey ma burayo haddii aan masaajidka laga saarin waxaana laga xisaabinayaa buuri waktiga iqmaha ee uu miyirdoorsayo ictikaafki waa lagu daraya mutaabic ahaa sidii qofkii soomanaabadii hadduu miyirdoorsomo maalinta barhkeed laakiin waktiga waalida iyada lagu xisaabin maayo maxaa yeele cibaadada badaniyadii dee qof waalan kama ansaxaynin ama waxaa soo darriyey xayd ayaa qofkii ku yimid waxaa waajiba masaajidka inuu ka baxo jinaabaduna waa kula mid masaajidka in laga baxo ayaa waajiba laakiin waa goorma waa markay suurtogeli wey masaajidka in lagu maydhaa in laga baxaya waajiba maxaa yeelay in masaajidka lagu nagaado markaa lama ogola hadday se u suurto gelaya masaajidka in lagu maydhaa jaaza alkhuruuj waa bannaanyay bixi walaa yalzamu khuruujkii waajibna kuma aha laakiin wuu u bannaan iyadoo masaajidka lagu maydhan karo inuu baxaa waxaana lana xisaabinaya zamanka xaydka iyo zamanka janaabada ictikaafka na lagu xisaabin maayo fasl fi اctikaaf اmandur ictikaafka lagu nadray ayuu fasl yahay idaa nadara markuu ku nadro mudatan mutataabicatan muddo israacraacsan lazimahu waa ku laazimaya wصaxiixu صaxiix waxa wey anahu laa yajibu tataabuc inaanu waajibaynin bilaa sharطin shardi la-aan waanahu low nadara yowman hadduu maalin ku nadro lam yajuz ma banaana tafriiqu saacaatihi saacooyinkiisa inuu kala geeyo ee wanahu low cayana hadduu cayino muddatan wadalika ka usbuucinba weeye watacarada litataabucina waa u banbaxay wafaatat waa ka tagtay lazimahu tataabucu fi lqadaa'i waa ku laazimaysa wain lam yatacarad low haddaan u banbixina lam yalzamhu fi lqadaa qadaha kuma laazimayo waxau leeyahy sheekhu hadduu ku nadro muddo mutataabica oo israacsan wuxuuhi ilaahay wuxuu igu leeyahay toban maalmood oo isku xiga inaan ictikaafo lazimahu tataabuca ayaa ku laazimaya taa uu isku laazimaya toban cisho oo israacraacsan ayaa ku laazimaya saxiixna waxa weeye in aan tataabuc iyo israacin waajibaynin bilaa shardin isagoo aan shardiyin laakiin waa la sunneeyaa mase hadduu usbuuc yidhaaho dee usbuucii wuxuu ku rumoobaya usbuuc israacsan iyo mid kala geysan labadaba waa ku rumoobaya waxaa kaloo saxiixa haddii uu ku nadro maalin lam yajuz tafriiqu saacaatihi saacadihiisa in la kala geeyo ma banaana oo masalan labiyo tobankii saacadood uu yidhahdo saacadba maalin baan ka ictikaafaya ma banaana maxaa yeelay dee lafdul yowm ayaa laga fahmayaa maalin xidhiidhsan haddii kale maalinba ma noqonayso yowm baanay noqonaynba haddii uu cayino muddo se usbuuc oo kale ayuu cayina waxaanu u banbaxay tataabuc wuxu uhi ilaa usbuuc israacraacsan baad igu ladin inaan ku nadro aan ku ictikaafo markaasaa usbuucii uu cayinay ayaa ka tegey lazimahu tataabucu fi lqadaa marka uu qadaynayo inuu israaciya usbuuc kale oo israacsan inuu qadayo ayaa waajib ku ah maxaa yeelada isaga islaazimiye haddii aanu tataabuca u banbixin lam yalzamhu fi lqadaa qadaha laakiin kuma laazimayo haddaanu marka hore aanu u raa aanu marka hore isagu u banbixin israacinta qadahana kuma waajibaya hadduu ka tago waidaa dakara tataabuca markuu israaciis sheego wa sharada alkhuruuja licaaridin uu shardina ka dhigto wixii kusoo dariyay inuu u baxo saxa shardu fi ladhari adhar haddaan qabanno waa ansaxayaa wazamaanulmasruufu waktiga loo iilay ilayhi caaridka laa yajibu ma waajibiya tadaarukuhu inuusa soo haleeshiiyaa in cayana almudda hadduu muddada cayinay ka haada shahriba wey wailaa haddii kale fayajibu waa waajibaya waxau ihi sheekhu haddii uu sheego qofkii nadriga tataabuc ayuu nadarkiisii ku sheegay waxaanu shardiyey wixii yimaada inuu u baxo oo masalan hadduu yidhaha ilaahu waxaad igu leedahay wiig inaan kuu ictikaafo shardina waxa ii ah wax alla wixii igu yimaada inaan u baxo wiig israacsan baad ilahu inaan ku ictikaafa igu leedahay wixii igu yimaadana inaan u baxo ayaa weliba aan shardina ka dhiganaya saxa shardu fil adhari adhar haddaan qabana shardigaasi waa ansaxaya maxaa yeelay ictikaafku wuxuu ku laasimay islaasimintiisa ma hadduu islaasimintiisa ku waajibay wuxuu ugu waajibaya qaabku isagu isugu waajibiyey isna hadduu yidhaahdo isagu weyn uu yidhaahdo inaan waxaa toban cisho ayaa laygu leeyo sraacsan oo aan ka booqan karo dadka xanuunsanaya oo aan waxa ka soo qabsan karo sidaas unbuu ugu waajibaya waxaan u yidhi sheekhu haddaba waktigaa loo ilay caaridka caaridkii uu shardistay ee masalan dadka buka inaan booqdo oo kaledii u yidhaha zamankaa loo iilay caaridkaa ma waajibayo tadaarugiisu iyo inuu soo qadlayuu soo heraysiiyey in cayana almudda hadduu muddada caya ka hada shahri uu yidhi yacni bishan hadduu yidhi maxaa yeelay dee waxa lagaga nadray bishan mar hadduu bishan yidhi waxa weeye waa waktiga ka soo hadhay intaa caaridka u ilay ayuun bay noqonaysaa wa ilaa haddii kaloo muddo cayimine bil uu yidhi yani wixii caaridlana aan ka qabsado waa waajibaya tadaarugiisu markaa zaman almasruuf lilcaarid inuu soo qadayo waa waajib maxaa yeelay dee muddadii multazamada ahayd say u dhamaystiranto oo haddaba shardigan muxuu ka faa'iido noqonayaa wuxuu ka faa'iido noqonayaa wuxuu noqonayaa caaridkan ayaa wuxuu noqonayaa qadaa-ulxaajihi oo kalu la mid noqonaya tataabuci ayaanu jaraynin laakiin waktigiisii waa lasoo qadaynaya mar hadday muddadu mudda mutlaqa ay tahay hadday mudda mucayana tahayna ma wayanqaicu wuxuu ku goya atataabucu bilkhuruuji bixid bilaa cudrin cudurdaa lama baxo walaa yaduru ikhraaju bacd alacdaai xubnaha barhkood in la bixiya waxama yeelay wala lkhuruuji liqadaa'i lxaajati dan gudashadeedu bixitaankeeduna waxama yeelay walaa yajibu ficluhaa falitaankeeduna waajib maaha fii hayri daari daarti keyrkeeda uu ku sameeyo walaa yaduru waxbana ma yeelayo bucduhaa daartiisu inay fogataa ilaa an yafxusha inuu xumaado mooyaane oo fa yaduru fi ladhari fi lasaxi sadaqmana waa dhibaya markaa wuxuu yihi sheekhu tataabuca muddadiis raacraacseed waxay ku godaa bilkhuruuji bilaa cudurin hadduu cudur daarnaan iska baxo muddadii waa go-aysaa inuu soo bilaabo hadhow ayaa laga doonaya maxaa yeele lubhigii dee uu isku laazimiyey ayuu ayuu anfinaya laakiin muddada mutataabica waxba ma yeelayo ikhraaj bacdi alacdaa hadduu ka saaro xubnihiisa qaar kamid a masaajid madaxa iyo gacanta iyo maxaa yele khaarija laguma magacaabayo maxaa yele caaisha ayaa rasuulku sal alla alay slam u saari jiray u dhaweyn jiray maase u feeri jiray isagoo masaajid ku ictikaafsan waxa kaloo waxba yeelayn liqadaa ilxaaji hadduu u baxo inaanay ayana waxba yeelayn wey muddadii mutataabica ahayd maxaa yeele waa shay daruuri inu qofku ka maarmayn mana waajibaya buuhi inuu ku sameeyo fii kayri daarihi daartiisa kayrkeed waana waajib kuma aha in la yidhaahdo guryahan u dhow iyo meelaha masaajidka iyo meelaha masaajidka loogu tala ku samee in la yidhaahdo iyo in la yidhahdo meelaha masaajidka u dhow iyo suuliye wax ka doona waajib kuma aha fii kayri daarihi inuu ku sameeya waajib kuma ahee daartiisa ayuu ku samayn karaa walaa yaduru bucduhaa daartiisu inay fog tahayna waxba ma yeelayo masaajidka ay ka fog tahay maxaa yeelay dee masalan haddii masaajidka iyo saaqyadaha meelo biyu maraan la yidhaahdo beriyi hore masaajidu dee loomaba samayn jirin maraa haduu ka hadlaya suuliye waxaan kaase meelaha saaqyadaha biyu maraan iyo bay leeyihin yani dee qofka nin weyn waa looga wanaagsay oo muraadiis iyo sharaftiis wax ku noqonaysaba meelaha dadkaa ku xigxigiyo suuli weydiisigooduna waa yar iska dhib badan tahay gurigiisa ha iska tago haba fogaade ilaa an yafxusha inuu bucdigu dee fog yahay mooyaane oo masalan haddii dee maalin uu lahaa inuu ictikaafo maalintiiba sii socda iyo soo socday ku dhammaanayso yani waxay leeyihin markaa meelo kala ha doonto fa yaduru fil asaxi asax haddaan qabano waa dhibaya markaa maxaa waktiba wuxuu kaga tegayaa dihaab iyo iya sii socda iyo soo socda walow caada mariidan hadduu mid bu ka booqdo fii dariiqi waddadiisa lam yaduro waxa ma yeelayo maa lam yutil haddaanu dheerayn wuquufahu istaagiisa aw yacdil can dariiqihi amaanu ka leexan waddadiisa walaa yanqadicu tataabucu walaa yanqadicu tataabuca ma go walaa yanqadicu tataabucu kuma go-ayo bimaradin yuxwiju ila alkhuruuj bixid u baahanaya u baahinaya wuxuu leeyahy sheekhu haddii uu qofkii qof mariida booqdo waddadiisii markuu xaajada soo gudana gurigiisa qabanay kusii booqdo waxa ma yeelaya haddaanu isla taaggiisu dheeraanin ama aanu waddadiiba dee ka leexanin hadduu waddadii ka leexday ama dee muddo iskala fadhiyay tataabuci dee wax buu noqonaya waa go-aya tataabuci kuna goy maayo buuhi walaa yanqadicu tataabucu kuma go-ayo limaradin bisababi khuruujihi limaradin had isagoo u baxay xanuun yuxwiju ila alkhuruuj u baahinaya bixid markuu baxo hayde xaajadu waa u baaha waa yani waa waa keenaysaayo sidii qadawlxaajo oo kale la mid tahay walaa bixaydin xaydna ku goy mayso in daalid mudatu lictikaafi ictikaafka muddadiisu hadday dheertay fa in kaanad hadday tahay bixaydin si oo takhlu canhu ay ka khaali noqonayso inqataca fi ladhari adhar haddaan qabaano waa goynaya walaa bilkhuruuji naasiyan cala almadhabi isagoo islowsan hadduu baxana maya waxau leeyahay sheekhu xaydkina isna ku goy maayo tataabuc muddo israacsanayn waa se gorma waa hadday muddatlictikaaf dheer tahay oo aanay masalan ka khaali ahayn muddadaasi xayd waa maxay dee waa bil oo kale bil gabadha xaydee kama wada maqnaan karo haddii ay muddada ictikaafku tahay muddo yaroo xayd ka aal yani ka ka khaali noqon karto aan xayd yeelan karin tataabuc iraaqan waa ku go-aya maxaa yeelay dee waxaa suurtagala in la xidhiidhiyo oo markay gabadhi daharo qaata ay gasho saaniga adara ka soo horjeeda wuxuu leeyahy may ma goynayo jinsul xayd oo waxa soo noqnoqdo oo ma raadaynaya tataabuci sidii xaaja gudashadii oo kale masalan laba cisho oo kale ama saddex cisho oo kale ahayd dee labiiyo saddex cisho gabadha caado waa ka maqnaan kartaa haddii ay ku timaado intaa uu goynaya buu leeyahy tataabuci waxaa kaloo tataabuc ku goyn inuu khuruuj iyo bixid masaajidka uu ka baxay isagoo islowsan cala madhabi haddaan qabano walaa bikhuruuji lmu'adini mu'adinka bixitaankiisa alraatibi ee raatibka ahaa ilaa manaaratin uu baxo manaarad munfasilatin ka socan cala masjid liladaan ugu baxo fil asaxi wayajibu waxaa waajiba qadaa'u awqaati alkhuruuji bilacdaab awqaadda qofku u baxo cudurdaaryaalka ilaa awqaata qadaa'i alxaaja waktiyada xaajada la gudanayo mooyaane waxa u leyahy sheekh waxa kaloo tataabuci aanu ku go-aynin muadinkii raatibka waa muadinka joogtada ayaa raatib layn haddii manaaro u baxo manaaradu waa meeshaa laga adimo microfonia ma jirin de meel dheer baa la fuuli jiray manaaro hadduu u baxo masaajidka ka soocan oo u dhow waxba kama goynayo filasaxi haddaan qabano maxaa yeelay tawaadicu lmasjid ayuun bay ka mid tahay maxaa yeelay dee dadku waxay yani ka caadadayseen buu leeyahay ninkaa raatibku inuu fulo dadkuna sawdkiisa ayay alaa kala qabsadeenoo waa loogu cudur daarayaa oo zamanka aadaankana mid ictikaafka laga soo reebay oo kale ayuun bay noqonaysa waxaana waajiba buu idhi awqaadda uu masaajidka uga baxo nadarkii uu ku nadarayay ictikaaf israacraacsan ee cudurdaar u baxay cudurdaaryaalkaa aan goynaynin tataabuca sida waktigii cunida xaydkii nifaaskii mayrshadii janaabada yacni qadaheedu waa waajib buu leeyahay mar hadduu ictikaaf mutataabica ku nadray inuu qadeeyo waajib ay ku tahay ilaa awqaadda uu xaajada gudanayo mooyaane oo waxyaalaha dee mar kastaba qofku u baxay karo qadaheedu markaa waajib maaho yani waxay tahay wax mustanah oo laga soo reebay oo kale ayay ka dhigan tahay kitaabu lxaji xajkii ayuu kitaab yahay xaj iyo xij labadaba waa la yidhi bifatxi awalihi wa kasrih waxaa luq ahaan la yidhaahdaa alqasd yani waa wax loo qastiyo xaja ilayhi bimacnaa qasada wuu qastay weeye sharci ahaana waxaa la yidhaahdaa qasdu lkacba linnusuk waa kacbada oo loogu qastiyo nusuga iyo camalka caddayntiisu ay inoo iman doonto gudashadiisa loogu qastiyo waxay culimmada qaarkood ku tilmaameen inuu afdalulcibaadaat yahay cibaadooyinka ka ugu fadliga badan maxaa yeelay waxay yidhaahdeen maal iyo badan labadaba wuu kulmistay oo maalkiina waxbaa ka soo gelayo dee qofku maalkii ayuu ku xajinayaa badankiisii iyo jidhkiisiina wuu la marayaa markaa saas ayay ugu tilmaameen inuu yahay afdal اlcibaadaat alla wuxuu ku yidhi qur-aankiisa walilaahi cala annaasi xiju lbeyt ilaahay waxaa ugu sugnaaday dadka guudkooda inay u qasdiyaan beydka oo kacbada ah oo ay u xajiyaan rasuulkuna sala allahu alay wasalam xadiidkii arkaanulislaamka uu kaga hadlayey wuhi buniya alislaamu calaa khamsin islaamnimada waxaa lagu dhisay shan ka shanaad ee ugu dambeeyaa wuxuu ahaa xajka waa u gaaloobayaa qofka diidaa haddii aanu ka qarsoonayn oo aanu jaahilkii macduurka aha ee loo cudur daarayay aanu ahayn wuu ku gaaloobayaa huwa xajgu fardun waa farad wakada alcumratu cumraduna waa kula mid fil adhari adhar haddaynu qabanno wa shardu sixatihi ansixidiisa shardigiisuna alislaamu islaamnimo weeye falilwaliyi weligii waxaa u sugnaaday an yuxrima cani sabiyi sabigii inuu ka xarmado uu ka xidho alladii sabiga oo laa yumayizu aan waxba kala soocaynin iyo walmajnuuni kii waala waxa uu leeyahay sheekhu xajku waa farad bimacnaa mafruud mid la faral yeelay weeye sidii aynu aayadda qur'aanaba ku tilmaamaynay walilaahi cala annaasi xiju lbeyt weliba cumrigana hal mar ayuunbuu waajibaa dhowr jeer isagu ma waajibo yani xadiid muslim waxa uu tilmaamay in saxaaba iyagoo sanad soo xajiyey inay weydiiyeen oo ay yidhaahdeen xajkan ma sanadkan ayuun baare mise waa lilabad rasuulku sala allahu alay slam bal lilabad ayuu yidhi waa weligiiba macnaha kaas ayaa idinkaga filan waxaa kaluu sheekhu yihi cumraduna waa la mid fil adhar haddaynu qabanno ayana waa farad waatimu alxaja waalcumrata lilah alla ayaa yidhi dhammaystira xajka iyo cumradaba ilahay darti u dhammaystira xadiid ibnu maaja iyo ay wariyeen bayhaqi oo ay kuna tilmaameen sanadkiisa inuu saxiix yahay waxay caaisha tidhi rasuulka dumarka jihaad ma lagu leeyahay waxa uu yihi ha jihaad aan dagaal ku jirin ayaa lagu leeyahay alxaj waalcumra ayuu markaa tilmaamay axaadiida waxay leeyihin tilmaamtay sida xadiid tirmidi uu leeyahay oo isagu tilmaamaya in la weydiiyey rasuulka cumradu inay waajib tihiin kalu yihi waajib maaha inaad cumraysato ayaa ku khayr badan ay ku tilmaameen daciif inuu yahay weliba nawaawi waxaa laga naqliyey majmuuca inuu ku yidhi waxay xufaaddu isku waafaqeen dacfigiisa taa halkaa xukunkiisii ayuu noogaga hadlay halkan wuxuu inooga gelayaa markaa sheekhu shuruuddiisii waxa uu sheekhu yihi shardiga ansixitaankiisu mufrad mudaaf ahoo waa camimaya macnaha shuruudu sixatihi damiirkuna wuxuu u noqonayaa madkuur ahaan buu ugu noqonayaa ilan waxaynu soo tilmaanay xaj iyo cumre wa shardu sixati ay sixati maa dukir waxaa la soo sheegay ee xaj iyo cumraha shardiga ansixitaankiisu alislaam islaamnimo weeye ka kaafir asli iyo murtad toona kama ansaxayo ahliya ayaanay lilcibaada ulahayn xataa haddii uu ridoobo fii ahnaa'i nusukihi waa u burayaa bay yidhahen marka waxaa u sugnaaday buu sheekhu uhi weligii inuu ka xarmadu ka xidho sabigii aan mumayisga ahayn ee aan isagu waxba kala soocaynin inuu ka xarmadaa buu leeyahay xadiid muslim warinaya ibnu cabbaas laga warinaya rasuulku sala allahu alay slam qola ayuu meesha rawxa la yidhaahda u kula kulmay gabadha ayaa ilma ay seetay bay kor ugu soo qaado waxay tidhi kan xaj ma leeyahay haa ayuu yidhi ajri ayaana kuugu jira macnaha markaa dee ilmaha yar ee kor loo soo qaadayey wax yar ayuu ahaa oo aan mumayiz ahayn qofka weligiisa ah ee wada ayuun baana ka xarmanaya kadalik weligii waxau ka xarmanayaa majnuunkii waxay leeyihin waa qiyaasan cala sabiyi sabiga ayuunbaa looga qiyaasanayaa maxaa yeelay isna dee tamyiiz ayaanu lahayn wa inamaa tasixu waxay ku ansaxaysaa un mubaasharatuhu waxay ka ansaxaysaa min almuslimi almumayiz muslimka mumayizgaa wa inamaa yaqacu can xajati alislaam xajatulislaamna wuxuu uga dhacayaa un bilmubaashara la imaatin oo qofkii isagu la baashiro idaa baasharahu lmukallafu alxaru marka uu la baashira uu la yimaado qofkii mukallafka ee xortaa fayujzi waa gudayaa xaju lfaqiiri faqiirka xajgiisii markaa waa gudayaa duuna asabiyi waalcabdi sabigii iyo addoonkii maya waxa uu leeyahay sheekhu waxay ansaxaysaa inuu la mubaasharoodo oo uu la yimaadaa macnaha mubaasharatu lxaj xajka inuu la yimaado acmaashii qofku la baashira waxay ka ansaxdaa keliya qofka muslimka ee mumayizka ah qof muslima gaal kama ansaxayo saynu horeba usoo tilmaanay hayru mumayizna yacni in laga xarmado mooyaane isagoo baashiridiisu ma ansaxayso waxaanu xajatulislaam uu u dhacaawn oo u xajkii qofka lagu lahayo xajatulislaam iyo cumradiisii wuxuu uga dhacaawn marka uu mubaashara ula yimaado ama niyaaba sida inoo iman doontaa la baashirid marka uu la baashira qofkii muslimka ahaa ee mukallafka ahaa mukallaf waxaa la yidhahaa baaliqa caaqilkaa ama atakliif murakab min shay-ayn albuluuq walcaql wuxuu xajkaasi noqonayaa xajatulislaam uga dhacayaa marka uu la baashiro qof muslima oo baaliq ahoo caaqilo oo xor ahi marka wax haddaynu sidaan nidhi xajkii faqiirku waa gudayaayo xajatulislaam waa noqonayaa iyo qof kasta oo caajisi marka uu dee meeshii xajkiina uu tagay si uu guto xorna uu yahay waxay ka dhigan yahay ama uu la mid yahay qofkii mariidka ahaa ee xanuunsanayey oo iskelifay oo jumcadii xaadiray laakiin xajga sabiga iyo addoonku xajatulislaam isagu ma noqonayo markay dabadiye ay kaamil noqdaan xadiid bayhaqi uu wariyey ayaa waxaa rasuulku sala allahu alay slam uu ku yidhi ayumaa sabiyin xaja sabi kasta oo xajiya dabeedna qaangaada xaj kale ayaa lagu leeyay macnaa xajka hor iska sunna mudanay xajatulislaamkii uma dhacayo addoon kasta oo xajiya oo kadibna xorooba isna xajatan ukhraa ayaa lagu leeyahay wa shardu wujuubihi macnaha shuruudu wujuubihi alislaamu wasaanimo watakliif wاlxuriyatu iyo xorimo wاlistiطaacatu iyo karib waxau leeyahay sheekhu xajka waajibitaankiisa shuruudda loo eegayaa waxa weeye iyo cumradaba alislaam macnaha gaal cumro iyo xajtoona kuma waajibin takliif waa inuu qaangaadna yahay caqlina leeyahay kii waalaa iyo sabigii midna kuma waajibin waalxuriya addoonkii isna kumay waajibin ayla de waa qof uu qof leeyahay markaa mustaiic ma noqonayo istidaaca ayaa la shardiyaa ee qofkii isna aan mustaiic ahayn ee aan karaynin ee aan istidaacu mubaashara iyo istidaacu niyaaba midnaba aan ku karaynin isagu inuu la baashira aan karaynin cid niyaaba inuu samaysana aan ku karayninna kuma waajibayo walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila alla ayaa yidhi man istataaca ilayhi ka awooda sabiila sabiilka culimada qaarkood ama xadiida qaar ayaa tilmaantay azaad waraaxila inay yihiin sahayda iyo wixii uu qofku sii raaci lahaa wahiya haddaba istidaacadaasi nawcaani waa laba nooc axaduhumaa midkood istidaacatu mubaashara waa karid la baashirid walahaa shuruudun shuruud ayaanay leedahay axaduhaa midkeed shuruuda wujuudu zaad waa inuu qofku sahay helaa waa uciyati iyo weelkiisii wa mu'anati dihaabihi wa iyaabihi qarashkii tegiddiisa iyo soo noqodkiisana waa inuu helaya waqiila waxa la yidhi in lam yakun lahu haddaanu ugu sugnaanin bibaladihi beledka uu ka tegayo ahlun wacashiira ehel iyo qaraabo toona haddaanu ku lahayn lam yushtarad lama shardiya nafaqatu liyaabi soo noqod nafaqadeed lama shardiyo ee falow kaana hadduu yaktasibu mid kasbanaya kulla yawmin maalin la arko maa yafii wax ugu filan bizaadihi sahaydiisa wa safaruhu safarkiisuna tawiilun mid dheer weeye lam yukallaf ilxaju xajga lagu kallifi maayo wa in qasara haddii uu gaabtana waxaa lagu isagu yaktasibu fii yawmin maalinna uu kasbanayo kifaayata ayaamin maalmo wax ku filan kullifa waa lagu kalifaya markaa xajkiinu tago waxa uu leeyahay sheekhu istidaacada iyo kariddu waa laba nooc midi waa istidaacu mubaashara waa karid oo ah inuu qofku la baashiraya inuu awood u leeyahay inuu qofku la baashiro xajka ama cumradii naf ahaantiisa taasi markaa shuruud bay leedahay istidaacu mubaashara ka ugu horeeya waxa weeye waa inuu zaad iyo sahaydii ku filaan lahayd qofka waa inuu haystaa kadalik waa inuu helayaa weelkii uu ama wax ku karsan lahaa ama uu wax ku cuni lahaa waa inuu helayaa qarashkii tegiddiisa iyo soo noqodkiisaba qarashkii uu maka ku tegi lahaa iyo kii soo noqodkiisa u beledkiisa usoo noqon lahaa waa inuu haystaa walow yaanu halkaa uu ku soo noqonayo aanu kuba lahaan ehel iyo cashiiro toona ehel iyo cashiiro toona yaanu kulahaanin qiil baa isagu wuxuu leeyahay haddii aanu qofka beledkiisa aanay ugu sugnayn ehel haddaanay ugu sugnayn ehelka hadda waxaa looga jeedaa inay nafaqadiisa ku waajibayso zawjadii iyo qariibkii iyo macnaha haddii aanu ehel sida gabadh iyo cid u dhow iyo cashiiro aqaaribi haddii aanay meeshaa u joogin lam yushtarad nafaqatu liyaab lama shardiyo nafaqada soo noqodka maxaa yeelay ninkaa dee bilaadi waa isugu mid waraaba xaggii loo eryaaba yacni waa isugu mid mar haddii aan xaas iyo caruur iyo wuxuu kusoo noqonaya aanay jirin dee halkiisaaba iska joogin lein waxba yaan looga dhig markuu kitaabku saa u hadlayeyna dee waa marka dhulku ay u kala ahaa un daarulislaam iyo daarulkufaar markuu kala ahaa weeye maaha markan la kala wada ootay ee qolo waliba in yar sheegatay ee dibadda loo tuurayo dabeeta dadka kale markii dee dawladdii islaamka ahayd ayd isnaydee in alla intii islaam ka telinayey ay cid kastoo muslima dal u ahayd weeye ee intan la kala qoobatay maaha ile waaba lagaa soo tuurayaaba imka aba waaba lagugu xidhayaa haddaad waktigaa yare warqaddaa yaray ku siiyeen inaad ku weydaarateen waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu ninku kasbanayo maalin la arko masalan waxba ma haysto laakiin wuxuu kasbanayaa intaa uu socotada yahay ayaa wax sahay ugu filan iyo qarashiyaadka kale u baahan yahay ayuu shaqaysanayaa safarkiisuna waa dheer yahay lam yukallaf ilxaju xajgii lagu kalifi maayo markaa hadduu maalin walba wuxuu qabtaba uu sii shaqaysan karayo waxa ku filan safarkuna u dheeriya xaj lagu kalifi maayo walow dee haba kasbanayo maalin kifaayata ayaam maalmo wax ku filane maxaa yeele waxaa dhici karta dee in xanuun iyo waxay ku yimaadaan oo dabeedna qofkii isagoo meel dhexe maraya uu shaqaysan kari waayo ayaa dhici karta haddii aan caarid iyo waxaasi imanoo aynu idhaahno masalan qadarnaba inuu iskaba fayoobaado wax caaridna ku imanin waxay leeyihiin aljamcu bayna tacabi الsafari wاlkasbi fiihi mashaqaة cadiima waxa ku sugan in dhibaatadii safarka iyo qofkii oo la ydhaha ku dhex shaqayso mashaqo weyn ayaa ugu jirta hadduu laakiin safarku gaaban yahay buu yihi hadduu safarkiisani gaaban yahay wax yar bay u jirtaaba maalin ayaanu wuxuu ku kasbanaya uu ku helayaa kifaayata ayaamin ayaami alxaj maalmaha xajka wax ku filan buu hal maalin ku helayaa meeshana wa iska gaabantay kullifa xajka waa lagu kalifaya maxaa yele wax mashaqaa ayaan jirin laakiin haddaanu maalma wada helayn kifaayadooda ee maalin kasta uu wax oofiya uu helayo lagu kalifi maayo maxaa yeele kasabka ayaa laga yaaba dee ayaamulxaji inuu ka go-o ka qofku waxaanu isku wadi karaynin dee acmaashii xajka iyo iyo wixii u cuni lahaa inuu raadsado athani ka labaadna wujuudu raaxilati waa inuu helaa raaxilo iyo gaadiid wuxuu sii raaci lahaa liman ayaana loo shardiyaa baynahu wa bayna maka isagiiyo maka ay u dhaxaysa marxalataani laba maalin socod fain laxiqahu haddii uu ku soo haleelo biraaxilati gaadiidkaa hadday ku soo haleeleysa mashaqatun shadiida mashaqo adagi ushturida waxaa la shardiyay wujuudu maxmalin maxmal inuu helo washturida waxaa la shardiyaa shariikun rafiiq yejlisu fadhiista fi shiqi alaakhari dhinaca kale waman qofka baynahu iyo wa baynahaa isagii maka ay u dhaxayso duuna marxalatayn laba maalin socod wax ka hooseeya wa huwa isaguna qawiyun mid karayo awood kulowya cala almashi socodka yalzamahu alxaju xaj waa ku laazimaya ee fain dacufa hadduu daciifo fakalbaciidi kii fogaa ayuunbuu la mid yahay waxa uu leeyahay sheekhu shardiga labaad ee istidaacatu lmubaashara loo shardiyaa waxa weeye wujuudu raaxila waa inuu qofku helaya raaxiliya gaadiidkii u suuboonayd yacni qofkan ama iib ama kiraysi cidda raaxilada loo shardinayaana waxa weeye gaadiid inuu helaa waa qofka ay u dhaxaysa isaga iyo maka dhexdeeda marxalataani laba maalin socod iyo wax ka sii badani ama ha karaya socod ama yaanu karayn maxaa yeelay dee laba maalin socod iyo wax ka sii badan socodkeeda mashaqa ayaa ku sugan haddii ay haddaba ku soo gaadhayso raaxilada iyo awrkaa masalan dee waxdiga hore awr iyo waxaasaa la fulayay haddii ay mashaqa shadiida ka soo gaadhayso waxaa la shardiya wujuudu maxmil maxmal inuu helo maxmal waxa weeye waa khashaba iyo looxyadaas sida kuwan masalan dameeraha la saaro oo kale ama biyolayasha ay ku dhaamin jireen ama hilibkaba lagu saaro yacni waa looxyaal noocaas oo kale ah oo laga kala ridayo oo dabeedna qof kalaanu dhican kaga fadhiisanayo qof kala dhican kaga fadhiisanayo hawdajka iyo maxmalka iyo waa noocaas oo kale wey waliba dushana way kasii dhedi jireen waa inuu kaa helaa mar haddii aanu de isagii luga kala ka kala rid iyo aanu karaynin waxaa kaloo la shardiyaa inuu helo shariik yejlis fi shaqi alaakhar shariik yani u cunama oo la mida oo dhinaca kale dhinacuu kaga fadhiista mayo dhinaca kale kaga fadhiistana waa inuu helaa ila haddii kale wuu isla rogayaa haddii uu waayo maxmalka ama cid la fuusha hadduu waayo xajkiba ku waajibi maayo qofka markaa qofkii ay u dhaxaysa haddaba isaga iyo maka duuna marxalatayn laba maalin socod wax ka yar ayaa u dhaxeeya wahuwa qawiyun cala almashi socodkiina waa karayaa awood buu le yalzamahu lxaj xaj ayaa ku laazimaya maxaa yeelay mashaqa ayaan jirin markaa isaga lama filiyo xaqiisa inuu raaxilo iyo wixii ku tacalluqayay inuu helaa mar hadday meeshiina u dhowdahay awoodna uu socodkii u leeyahay wax kale loo eegi maayo haddaba hadduu ka daciifo buu ihi mashigiiyo socodkii meeshiina waa u dhowdahay waa ka cajizay ama dhibaata ayaa ka soo dexay fakal baciidi kii ka fogaa maka ayuunbuu la mid yahay oo muxuu kala mid noqonayaa in loo shardiyo inuu raaxilo iyo wixii ku tacalluqayay helo wa yushtaradu waxaa la shardiyaa kownu zaadi zaadku inuu yahay iyo waraaxilati gaadiidkaasi faadilayni kuwa ka dheeraada can daynihi dayntiisa waa inay ka dheeraad tahay wa mu'anati man mid qarashkiina waa inay ka dheeraad tahay calayhi gudsiya nafaqatuhum nafaqadooda tahay muddata dahaabihi wa iyaabihi muddada uu tegayo iyo soo noqonayo walasaxu asaxna waxa weeye ishtiraadu kownihi ahaanshihiisa yani in la shardiyayo faadilan mid ka dheer can maskanihi gurigiisa wa cabdin yaxtaaju ilayhi iyo addoon uu u baahan yahay likhidmatihi shaqadiisa wa anahu walasaxu waxa weeye anahu yalzamhu inay ku waajibayso qofka sarfu maali tijaaratihi tijaaradiisa maalkeeda inuu ila ilayhimaa zaadka iyo raaxilada ah waxa uu leeyahay sheekhu waxaa la shardiyaa inuu zaadku yahay iyo raaxiladaasi kuwa ka dheeraad ah can dayni dayn lagu leeyahay dayntaasi ama xaalahaato mid hadda laga doonayo ama mid mucajala ha ahaato ama aadami hal ahaado ama ilaahay usaysee nadar iyo kafaara iyo waa inay ka dheeraad tahay mu-aanada iyo qarashka dadka nafaqadooda lagu leeyahay inta uu maqan yahay iyo sii socodkiisa iyo soo socodkiisa waa in dadku nafaqaynaya nafaqadooda ay waajibka ku ahayd waa inay ka dheeraad tahay si aanay u dayacmin rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yihi kafaa bilmari isman an yudayica man yaquut qofka waxaa dembi ugu filan inuu halleeyo dadkii uu quudinayey inuu halleeyo ayaa qofka ugu filan dembi macnaha nafaqadii aradbaxoodii iyo kiradoodii iyo waxa iyo dawadoodii waa inay wax ka dheeraada ay tahay asaxna waxa weeye in la shardinayo waxaasi uu ku xajinayaa inay ka dheeraad yihiin can maskani gurigiisii macnaha gurigii uu gelayey haweyna ka dheeraatay guri hadduu hal guri oo carruurtiiyo reerkuu galownu haysto iibi la odhan maayo low kalifi maayo waa inuu ka dheeraad yahay gurigiisa iyo addoon uu u baahan yahay khidmo iyo shaqo uu u baahan yahay taaniga asaxa ka soo horjeedaa wuxuu leeyahay laba shardiye waa loo iibinayaa yacni daarta iyo addoonkaba waa loo iibinayaa buu leeyahay asaa waxa kalo weeye inay ku walaasinaysa hadduu maal tijaaro u lahaa uu rogrogayey inay waajib tahay inuu ilaa zaadka ee raaxilada wixii ku tacalluqayay athaalidu ka saddexaad amnu طariiqi waa in waddadu ay tahay mid aamina falow khaafa calaa nafsihi hadduu baqdo nafdiisa ayuu baqday ow maalihi ama maalkiisii ayuu u baqday sabucan wuxuu uga baqday bahal ow caduwan ama cadow ow rasadiyan ama dhuljiif walaa dariiqa siwaahu waddo kalena ma laha lam yajib ilxaju xajki kuma laasimayo waxau leeyahay sheekhu waxaa la shardiyaa ama shardiga saddexaad ee istidaacad uu noqonaya amnu ariiq waa in waddadu ay aamin tahay haddii markaa uu qofku dariiqa naftiisa uga baqanayo qudhiisa lagu jaro ama waxyeelo kale lagu soo gaadhsiiyo ama maalkiisa ayuu uga baqanayaa in waxyeella ay ka soo gaadho walow haba yaraadee maalkii ayuu uga baqanayaa muxuu uga baqanayaa sabc bahal aw caduwan ama cadow ayuu uga baqanayaa aw rasadiyan wuxuu uga baqanaya dhuljiif jid jidgooyo arasadi huwa man yarsud waa kaa u u waddada u gelaya yacni si ay dadka soo maraya uu wax uga qaato kaa dhuljiifka aynu idhaa weeye ayuu uga baqanayaa walaa dariiqa siwaa dariiqa dariiqaan ahaynna ma hayo oo maro lam yajib alxaju xajkii qofkaa kuma waajibayo maxaa yeele darar iyo dhibaato ayaa meeshii ku jirta waxyaalaha ay shareecadu ku dhisan tahayna waxaa ka mid a ilaalinta maalka iyo nafta yani ilaalintooda kamar haddii aanu dariiq kale aanu haysanin nafdiisa ama maalkiisana uu u baqanayo xaji kuma waajibayo waladhar adhar waxa weeye wujuubu rukuubi lbaxri badda maritaankeeda ama fuulideedu inay waajib tahay ina ghalabati asalaama haddii ay gaalib tahay ku nabadgalku wa anahu wala saxu anahu yalzamuhu inay ku adharu anahu yalzamuhu inay ku waajibaysa weeye ujrat lbadraqa yani ilaaliyayaashii ama kuwa ilaalinaya ama jidka tusaya ujradoodu inay waajib ku tahay weeye waxa u leeyahay sheekhu adhar waxa weeye inay waajib tahay badda maritaankeedu ciddii maka meel kaloy u marto oo aan bad ahayn aan lahayn baddaa inay maraan inay waajib ku tahay weeye laakiin waa goorma in khalabat isalaama hadday qaalib tahay ku nabadgalku haddii ay halaagu u qaalib yahay oo wixii maraba ay ku halaagsamaan badidoodu ama labada arrinba ay isku mid yihiin ma waajibayo haddii ay badan tahay waxa bay leeyihiin waaba xaaraan inuu markaa qofkii maraa haddii laakiin ay siman yihiinna iyadana waxay leeyihiin cala saxiix inuu maraa xaaraan bay noqonaysaa lima fiihi min alkhatar dee dhibaata ayaa ugu sugan adhar baynu nidhi muqaabilu adharku wuxuu leeyahay mema waajibayo baddaa maritaankeedu mutlaqan siday doontaba ha ahaato ama khalabatu salaama amla maxaa yeelay dee khawf iyo khatar baa meeshii jira mar haddii ay adkaatay dee wax la yskaga dafciyaana aanay jirin ma waajibayo baddaa maritaankeedu qowl saddexaad bay leeyihiin oo yejib mutlaqan isaguna waa waajibaya waxba loo yeegi maayo waxaa kaloo leeyahay sheekhu adhar waxa weeye inay ku laazimayso ujrat lbadraqa albadraqa waa kelima cajamiya mucraba waa kelimad cajamiya oo la carabiyeeyey waxa weeye waa dadka wadamariyayaasha ah ama markaa ha ku marinayaan xoog iyo awood ay dhuljiifkii keliya wixii kale kaga difaacayaan ama ha ku marinayaan inay luuqluuqiya iyo meele ay ka dusinayaan aanay garanaynin kuwa dhuljiifka ahay kuwa badraqada ujradoodu inay ku waajibaysa weeye maxaa yeelay dee waxa qarashkooda iyo waxa ay qaadanayaan waxay ka mid tahay uun waxyaalihii hubadiii xajka looga baahnaa ayuubay ka mid tahay wa yushtaradu waxaa la shardiyaa wujuudu almaai wazaadi in laga helayo biyo iyo sahayba fi lmawaadici meelaha almuctaadi ee caada ay tahay xamluhu minhaa in laga qaato bithamani lmithli thamanulmithlina waa in lagaga helaya wa huwa thamanulmithli alqadru allaa'iqu bihi waa qadarka u cunnama shayga fi dalika azamani walmakaan meesha iyo waktigaaba wa calafi daabati daabada calafgeedii waxay cunaysanaa fii kulli marxalatin maalin socod kasta weyn laga helaya waxa uu leeyahay sheekhu waxaa kaloo la shardiyaa marka qofkii la odhanayo waa mustatiic inuu biyo iyo sahayba ka helayo meelaha ay caadada tahay in laga qaataa meelaha laga qaato waa inuu ka helayaa biyo iyo sahayba waana inuu kaga helayaa thamanu lmithl yacni lacagtii xilligaa iyo meesha biyaha iyo saadkaa lagu siin jiray waa inuu kaga helayaa haddiise aan laba haynin oo dhulkaa saad iyo biyo toona laga heli maayo ama waa la helayaaye biaksara min thamani lmithl wax ka badan lacagtii la siin jiray ayaa la siinayaa xaji kuma waajibayo qofkaasi mustaiic ma noqonayo thamanu lmithlna waxa weeye waa qadarka laa'iqa u ah yani bihi shayga zaadkaa iyo biyaha fii dalika azamani walmakaan waktiga iyo meesha macnaha waxaa laga yaabaa xagga waktiga dee xilli roobaadka iyo xilliga aan roobku jirin ee biyo waa kala qaalisan yihiin markaa isku qiimo ma aha hadday xilli roobaad tahayna xilli roobaadka biyaha intii la siin jira waa in laga siinaya haddii ay xilligaan roobaad ahayna biyo intii la siin jiray waana siinaya zaadka kale lafdiisa waa in intii la siin jiray xilligaa iyo meesha waa inaanay ka badnayn wa calafi daabati fi kulli marxala marxalo kasta iyo maalin socod kastana waa in daabadu wixii ay cunaysay waa inay laga helaya maxaa yeelay waxaa leeyahay haddii la dhaa wixii meelha laga wada qaato way adkaanaysaa saa darteed waa in meel kasta laga sii helaya imika dee calafu daaba ila imika waxa xayawaan la fulaa ma jire haddii aan mar dee aan la wada qaadan karin waa in batroolkii iyo wixii gaadhigu ku soconayay dee la helaya wey meel kasta wa fi lmar'ati wayushtaradu fi lmar'ati waxaa loo shardiyaa an yakruja macahaa inuu la baxo zawjun aw maxramun aw niswatun fiqaatun inay la baxo nin ama yani xaaskii ninkeedii qabay ama maxram qof nin kaloo maxaarimteeda ka mida oo niswatun hiqaatun ama dumar lagu kalsoon yahay walasaxu asaxna waxa weeye annahu laa yushtaradu inaan la shardiyaynin wujuudu maxramin maxram helitaankii liixdaahunna midkood inuu maxram la socdaa inaanay shardi ahayn weeye asax وأنه والأصح أنه يلزمها waxa ku laaزimaya gabadha أجرة المحرم محرمka uجradiisa إdا lm يkرج markaanu baxayni ilا bhا dee uجrada mooye wax kale markaanu ku baxaynin uجradiisna waa ku waajibaysaa waxa u leeyahy sheekhu waxaa loo shardiyaa haweenaydii oo u dheeraada iyada ninkii inuu zawj ninkeeda raaco ama maxram inuu raaco nasaba ama keyrkii ugu maxrama ama niswa yani hiqaadahoo lagu kalsoon yahay waa inay israacaan hayla keligeed inay safartaa waa xaaraan walow dee dad fara badan ba hay isdhex qaadayaanbe maxaa yeele dee waa la leexsan karaa waa la khiyaamayn karaa xadiis saxiixayn waxau ku soo horeeyay gabadhu iyay safrin xadiis saxiixayn xadiis saxiixayn ayaa waxa uu tilmaamay inaanay gabadhu safrin laba maalmood yacni masiirata yawmeyn ilaa iyadoo zawjkeedii uu la socdo ama duu maxram mooyaane riwaayo kale waxay tilmaamtay laa tusafiru almar'a ilaa macdi maxram yacni inaanay gabadhu safrin ilaa maxram inuu la socdo mooyaane waxau leeyahay sheekhu asax waxa weeye inaan la shardinaynin ama yacni dumar hiqaadahoo lagu kalsoon yahay waa inay la socdaan ama zawj ama maxram waxaa kaloo markaa asaxa bu uhi inaan la shardinaynin haddii ay dumar hiqaadahoo fara badan ay yihiin mid ka mida inuu maxram la socdo ama zawj ama mid ama maxram kale taaniga asaxa ka soo horjeedaa wuxuu leeyahay waa la shardiyaa li'annahu waxaa laga yaabaa inay wax ku yimaadaan oo dabeedna ay u kaalmaystaan waxaa kaloo asaxa inay ku laasimaysa haweenayda ujratulmaxram haddii aanu la baxaynin ilaa biha yani ujradaa mooyaane ujratulmithli weliba markay tahay hadday ka badan tahay xajki kuma waajibayo araabicu kaabra an yahbuta waa inuu ku sugmayo cala araaxilati gaadidkaa bilaa mashaqatin shadiida mashaqo daran la-aanteed wa cala alacmaaki indhaala alxaju xaj baa guudkiisa haday in wajada hadduu helo qaa'idan mid hagaa wa huwa qaa'idkana kalmaxrami maxramkii oo kaluu la mid noqonaya fii xaqi almar'a maxramkii gabadha oo kale ayuu la mid noqonaya wlmaxjuuru calayhi bisafahin safihnimo kii loo sharay ka gayrihi buu la mid yahay laakiin laa yudfacu lmaalu ilayhi maalka loo dhiibi maayo bale yakhruju macahu lwaliyu weliga ayaa la baxaya aw yansibu shaksan lah ama shaksi ayuu u oogayaa macnaha uu u samaynaya waxau leeyahay sheekhu shardiga afraad waxa weeye inuu ku sugmayo qofku raaxiladii ama maxmalba ha la helo ee waa inuu ku sugmayo oo iyadoon wax mashaqo ahoo adagoo kaga imanaysaa aanay jirin waa inuu ku sugmayo mashaqo adag iyadoona jirin qofkii aan aslanba ku sugmaynin ama laakiin mashaqa shadiida ay kaga imanayso istidaaca mubaashara way ka anfoontay qofkaas oo mustaiic lama odhanayo waxau idhi sheekhu qofkii indhaha la'aa alxaj ayaa lagu leeyahay iyo cumradiiba laakiin waa maxay in wujida qaa'idan waa hadduu helo qof haga oo dee acmaashii mariya waxaanu yidhi qaa'idkani isaga wuxuu u noqonayaa sidii maxramkii gabadha oo kale sidii gabadhaba loogu shardinayay maxramka ayaa ninka indhaarana loogu shardiya qaa'id macnaha wixii aynu halkaa kusoo tilmaannay oo dhami haddii ujro u baahan yahi ujradiisii baa lagu leeyahay